haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal guurka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha muhiimka u ah nolosha aadanaha dadyooga caalamka ayaa ku kala duwan qaababka ay isu guursadaan marka laga eego dhinacyada diinta iyo dhaqanka sida ay sheegaan khubarrada arrimaha qoyska isbeddello joogto ah ayaa ku dhaca habraaca iyo dhaqamada loo maro guurka taasoo loo sababeeyo isdhaafka jiilasha iyo isbeddelka waayaha dunida haddaba xilligan la joogo waa sidee guurka soomaaliya iyo dhallinyarada maanta waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti iigu ah axmed abshir geedi oo ah guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee guryo samo ee magaalada muqdisho axmed kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waa mahadsan tahay walaalkay bukhaari waa ku dhowahay waana idiin mahad celinayaa guud ahaan adiga iyo shaqaalaha iyo maamulka idaacadda v o eda adigaa mudan waana kaaga mahad celinaynaa waktigaada qaaliga ah ee aadna siisay bal marka hore inta aanan mawduuca aanan u guda gelin noo faahfaahi xarunta guryosamo halka ay ka dhisan tahay iyo wax ay qabato
xarunta horumarinta qoyska guryosamo waxaa la aasaasay laba kun lix iyo toban dhalinyaro soomaaliyeed ayaa aasaastay oo reera leh ilaahay subxaana watacaala waafajiyey inay bulshadooda ay u kacaan soomaalidu waxaa dareemaysaa inay ay tahay dad iskaalmeeya oo aan dowlada ku tiirsanayn muddooyinkii burburkaba waxay qabataa howlaha ugu muhiimsan talooyinay bixisaa guryosamo tababarana way siisaa dhalinyarada sidoo kale taageero ayay siisaa dhallinyaradan awoodin guurka waxaa kaloo barbar socda saddexdaas tiir oo guryosamo ku taagan tahay oo talooyinka iyo tababarada iyo taageerada guurka ah wacyigelinay samaysaa oo arrimaha qoyska ka samaysaa waxyaabaha mushkiladaha iyo culaysyada haysta sidoo kale cilmi baarisay samaystaa waxay kaloo samaysaa doodo cilmiyeysan oo arrimaha qoyska la xiriira saddexdaas tiir iyo saddexdan kaloo ka farcama ayaa ugu muhiimsan howlaha waaweyn ee guryosamo ay qabato meelaha ay ka qabatana hadda caasimada soomaaliya ayay ku xoogan tahay muddadii lixda sana ahayd ay ka shaqaynaysay inkastoo caalamka soomaalida ku nool dibadda iyo gobolada dalkaba ay mareykan ku leenahay baraha bulshada ee facebooka iyo youtubeka ay aada ugala socdaan wacyigelinta iyo howlaha muhiimka guryosamo u haysa bulshada soomaaliyeed waa tahay marka ilaa iyo hadda maxaa idinkaga qabsoomay maxaase ugu muhiimsanaa arrimaha qoyska iyo dhallinyaradaba
waxyaabaha noo qabsoomo ilaahay noo suurtageliyey waxaa ugu muhiimsanaa saddexdii tiir oo aan ku aasaasnay markii horeba ilaahay waa noo suurtageliyey oo ahayd inay talooyin siiyaan qoysaska soomaaliyeed oo ay helaan meel la gaar ah talooyinkaas sidoo kale in tababaro ay siiso qoysaskii iyo inay ka taageerto dhallinyarada aan awoodin guurka oo waxyaabaha labadii sano ugu dambeysay ilaahayna waafajiyey waxaa ka mid ahaa dhallinyarada aan awoodin guurka gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qaba in aan dhisnay annagoo kaashanayna ganacsato soomaaliyeed oo kooban walow inta badan ganacsatadeennu aysan aad ugu baraarugsanayn arrimaha bulshada iyo wax ka qabashadooda wacyigelintii iyo cilmi baaristii iyo doodihii cilmiyeysnaana iyagana muddadaas lixda sana ah waa barbar wadnay oo waxaan isdhihi karnaa howlihii ugu muhiimsanaa oo xaruntaan anoo aasaasnay ilaahay subxana watacaala wuuna waafajiyey waana uga mahad celinaynaa runtii sidoo kalena dadka soomaaliyeed ee garabka nagu siiyey ee aadka u kooban ayaan ayagana uga mahad celinaynaa maxaa idinku dheliyey in aad xarunta guryosamo aad aas-astaan oo aad ka shaqaysaan horumarinta qoyska wax walba oo la samaynayo baahiyaa keenta dadka soomaaliyeedna baahiyaha ay qabaan aaday u badnaayeen baahidii ugu weyneyd oon dareennay waxay ahayd inaysan jirin xarun ka shaqaysa arrimaha qoyska oo dadka isqabtaahi ay arrimahooda hoose ay ku xalistaan sida khilaafka loo xaliyo ay ku bartaan talooyin ay ka helaan tababaro la xidhiira cilmigan qoyska oo runtii cilmi muhiim ah oo qof walbaahi aan ku baraarujinay inuu barto intuusan guursan ka hor iyo xaaladda uu guurka ku sugan yahaba marka baahida ugu weyn oo timid waxay ahayd in dadkeennii ay ay aada uga burbureen dhinac walba oo nolosha ah maadaama soddon sana aan ku jirnay dhibaatooyin ummaddan runtii daashaday oo aad ay ula tacaalaysay marka waxyaabihii naga burburay nuur bukhaari waxaa kow ka ahaa arrimaha qoyska kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kale marka maadaama aysan jirin xarun si toos ah arrimahan uga howlgasha ayaa baahidaasi ilaahay subxana watacaala nawaafajiyey dowladna ma nihin dowladna nama taakulayso ganacsato si xooga noo taakulaysana ma jirto marka innaga ayaa go'aansanay wixii aan ka qaban karno duruufahaas iyo culaysyadaas qoysaskeena haysta inaan ka qabanno ilaahay subxaana watacala ayaan uga mahadinaynaa guryasamo sida lagu wado dadku ma wada oga laakiin howlaha socdaahi waa howlo runtii aad u baaxad weyn oo dad dhaqaalo iyo xoog iyo xoolo intaba naga badan aysan waafaqin oo ilaahay uusan waafajin marka waa arrin tilaabooyin tilaabo horumar leh oo ilaahay subxaana watacaala uu mar kastaahi na waafajiyo aan uga mahadcelinayno runtii haddana aan rabno inaan howlahan hayno howlo kasii ballaaran aan ka qabanno xaruntan insha allah waaya axmedow marka haddii aan usoo daadegno mawduuca barnaamijkeena guurka maanta iyo dhallinyarada maxaan ku sheegi karnaa guurka xilligan sifa ahaan
runtii si markaad fiirso waa lagu farxayaahoo dhallinyaradeennii inay guursadaan oo ay noloshii guurka ay fahmaan oo ay horay u socdaan oo ay mas-uuliyad qaadaan waxaad u weyn waaye nebiguna sal alay wasalam wuu booriyey annaga dad muslimiinaa nahay inay dhallinyaradu guursadaan wuu booriyey dadka talada dhallinyarada haaya oo waalidiinta iyo dadka gacanta ku haayana ilaahay subxana watacaala amaruu ku siiyey dhallinyarada inay u guuriyaan laakiin dhinaca kale waxaad moodaa in dhallinyaradeenii aysan aad u fahamsanayn nolosha guurka iyo qoyska oo aysan ku baraarugsanayn cilmigan qoyska iyo barashadiisu inay muhiim tahay dhallinyaradii hore markaan u laabanno ayagu isma guursan jirin waxaa isguursan jiray qoyska iyo qaraabada iyo ehelka inkastoo hadda laftirkeedu ay ehelka iyo labada reer oo isguursanaysa labada wiilka iyo gabadha isguursanaya ehelka ka socda ay soo kala doontaan gabadhii lasoo doono ehelka qaarna ay bixiyaan haddana waxaad moodaa guurkii hore waxyaabaha uga duwan yahay guurkan waxaa kamid a guurkii hore gabadhu iyo wiilku wax weyn oo xiriira kama dhexayn jirin qof walbaahi iyada oo isfahamsan ayay guri wada tegi jireen nolol wadaagi jireen inkastoo asaga laftarkiisa culayskiisa iyo caqabadiisa uu lahaa haddana waxaa laga yaabaa wiilka in gabadha loo soo ogaado oo meeshay gabadhan ilaa inta ay qodan tahay ilaa maxaa la dhahaa noloshooda iyo dhaqankooda reerkan sida ay yihiin xaaladooda in lasoo ogaado gabadhana sidaasoo kale in laga soo ogaado wiilkana laga soo ogaado laakiin hadda meeshan waxaa imaanaysa in dhalinyaradii laisku fasaxay waalidiintii ay korkaas keliya inay iskala socdaan ay ka ogaanayaan intii ay u suurta gasho kadibna aad arkayso in hadhow culays badan iyo caqabada ku yimaadaan oo ayagoon dhisnayn oon guur u diyaarsanayn oon mas-uuliyad qaadi karin oon wax badan fahamsanayn oo dhaldhalaalka keliya laisku doortay inay guri wada tegayaan hadhowna wax yaroo sahlan oo laga gudbi karo ayaa reerkoodii u burburayaa intaas la dhisaayo oo dhaqaale iyo xoog iyo wax walba loo soo qoray marka guurka hadda maanta jira oo dhallinyaradeena ay guursato wax badan oo culaysyaha iyo caqabadaha ayuu runtii yeeshay waxaan laga yaabaa in caqabadaha iyo culaysyadaan gadaal ka sheegi doono su-aalaha qaybo kamid ay noqon doonaan waa tahay axmed haddiiba aan haddadaan ku weydiiye su-aashaas caqabadahaasi maxaa ka mid ah
nuur bukhaari iyo caqabaduhu waa badan yihiin waana kala qaadaynaa si ay u kala muhiimsan yihiin caqabadda ugu horeysa ee dhallinyaradeenna guurka ka haysta waxa waaye ayagoon fahamsanayn arrimihii guurka oo wax badan aysan ka ogeyn maxaa yeelay noloshan guurka ma aha iyo qoysku nolol ay yani ubaxyo iyo roog gududan uu daadsan yahay oo nolol waxa waaye sidii aad ugu talagashay noqonaysa ma aha waa nolol u baahan in caqabadeeda iyo culayskeeda lala jaan qaado oo dhallinyaradu fahmaan marka aqoon la-aanta dhanka arrimaha qoyska ah oo aan wacyigelin xoogan ka wadno ayaa kow kaha caqabadda dhallinyaradeenii oon fahamsanayn guurka mas-uuliyaddiisa aan ogeyn xuquuqda ay isku leeyihiin aan garan karin reer si loo dhaqo iyo si loo maareeyo xoogooda aan ogeyn ayaa isguursanaya hadhowna waxaa imaanaysa marka in laisku dulqaado waayo marka aqoon la-aantaa kow ka ah waxaa kaloo kow ka ah mushkiladaha dhallinyarada ee dhanka guurka ka haysta dhaqaalaha dhankiisa oo runtii ayagoon dhaqaalo ku filan haysan dhalinyaradii oo aan diyaarsanayn oo aan shaqooyin ay ku maarayaan noloshoodii ku masruufaan aan haysan ayaa waxaa laga yaabaa inay guurkii iyo arrimahoodii ay degdeg u galayaan walow dhaqaalaha iyo waxa ilaahay subxaana watacaala xaggiisa risiqa ka imaanaya ilaahay uu qoray oo ilaahay ugu talagalay in dhallinyarada oo ilaahay irsaaqo uu kaalmeeyo qofka guursanayo oo dhowrsanida doonaayo haddana waxaa la rabaa dhallinyarada inay asbaab la yimaadaan oo ay mas-uuliyaddii qaadi karaan yani ay u diyaarsan yihiin dhinac walba dhinacii waxbarashada iyo aqoonta qoyska dhinacii dhaqaalaha iyo shaqadii iyo ay u diyaarsan yihiin sidoo kale mushkiladaha dhallinyarada ka haysta arrimaha guurka waxaa qayb ka ah xoogooda dhallinyaradu guurka ma fahamsana way kala baqayaan cabsi xoogan ayaa laga yaabaa inay dhallinyaradii ay haysato xoogoodii oo laga yaabo qaarkood ayagoo awoodi kara inay maxaa la dhahaa cabsi darteeda iyo guurka cabsi ay ka qabaan inay ay gadaal uga degeen oo aysan dhaqso u guursanaynin waxaa ka mid a yabaal iyo dooqyabaal qaabka xulashadoo kale oo ay soo hosgelayso fahamka iyo cashirada qoyska wax la xiriira dhalinyaradii oo qaabka xulashada ay isku dooqa lahayeen aan aad u fahamsanayn oo dhaldhalaalka guud la isku doorto laakiin aan si dhab ah labadii qofood aysan isku dooranaynin oo isku xiranaynin marka arrimahaasoo dhan waxay noqdeen caqabado dhalinyarada ka haysta arrimaha guurka hadhowna waxay ku yimaadaan markii ay noloshaas guurka galaan ayagoona u diyaar garoobeen fashil iyo kala tag iyo burbur baahsan ayaa ka dhasha nuur bukhaari iyo arrimahaas waa mahadsan tahay axmed abshir geedi igugu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawow walaal magacii waa xasan cabdilla cabdiraxmaan xasan qaraabo jooga magaalada muqdisho waxaa rabaa martida barnaamijka inaan weydiiyo laba su-aalood oo xiriirsan labada waxa waaye dhibaatooyinka iyo caqabadaha uu ku leeyahay guurka social media iyo waxyaabihii macnaha ay ka arkeen inay wadala wadaago midda kale oo aan ayadoo aan ka fogeyno waxaa waaye waxay cabitaan guurka soomaalida maanta wuxuu maraa laba jiil oo laba fac aan dhilaa fac macnaha technolojiyadda ka hor ahaa waa dadka ka wada sodomeeyada iyo ka weyn iyo fac jiilka technolojiyadda la facaya ayadana dhibaatooyinka ay ku hayso qoys burburka iyo waxyaabahaas haddii ay macnaha wax ka dhaheen labadaas su-aalood ayaan weydii lahay waa mahadsanteen xasana waa mahadsan tahay walaalkay magaalada muqdisho naga soo wacayo horta social media ama baraha bulshada dhibaatooyin badan ayay ku keeneen qoysaska kuwa dhisan iyo kuwa hadda doonaya inay dhismaanba inkastoo dhibaatooyinka nuuro lagu cabiri karo daraasa saxa in la sameeyo oo mar kasta markii mushkilo iyo dhibaato la sheegayo waa aragnaa qaybo ka mid a annaguna waa la kulanaa cabashadaas iyo culaysyadaasna waa qabanaa dadkana talooyinaan ka siinaa laakiin markaan leenahay cabashiyo culaysaa jira wixii annagu aan aragnay oo aan la kulannay oo ashtako iyo burabaleen iyo mashaakiil qoysaska haysta kuwa dhisan iyo kuwa haasaabuhu ka dhexeeyaba ayaan ku salaynaynaa maahane markii la samaynayo dhibaato laga hadlaayo waxay u baahan tahay in qaab cilmiyeysan loo daraaseeyo marka arrimahaas mushkiladaha baraha bulshada ay leeyihiin iyo burburka qoyskaba waxaan ka wadnaa daraaso ama cilmi baaris la xiriirta arrimahaas laakiin intaan ka aragnay oo aan qabannay oo aan ilaa hadda kala socno mushkilado badanaa ka dhashay baraha bulshada oo aan lasoo koobi karin waxaa ugu muhiimsan reeraha wada wada nooloo kale mashquul xoogan ayuu kala dhexgeliyey nuurow lamaanihii wada noolaa oo waxaad arkaysaa guri ay ku wada nool yihiin carruurtii iyo hooyadii aabbihii oo aan muddo waxa wada sheekaysigii qoyska lagu yaqaanay iyo xog waraysigii iyo xaaladihii inay iska waraystaan kala mashquulsan oo qolo walba ahay mobilkiisa inta qaato ay dhinaca ula jeedo oo wakti badan uu ka lumiyey qoysaskii soomaaliyeed markaan fiirino dhinaca lamaanaha sidoo kale inay isqaqabsadaan oo khilaaf uu ka dhex abuuray lamaanihii oo waxaad arkaysaa lamaanuhu dhammaantood mobile kuma wada mashquulsana mararka qaar hooyadiia laga yaaba inay ku mashquulsan tahay oo wax ka daawanayso ama aabbihiia laga yaaba inuu ku mashquulsan yahay hadhow waxaa meeshas ka imaanaysa ama ka timaada mushkilada la xiriira aniga anaga wakti maana siisid ninkii oo kale waa aabihii oo kale waxaa lagu leeyahay labiyo tobanka maantoona waa maqan tahay markaa timaadana telefoon iyo iyo dhalo iyo diishaad ku mashquulsan tahay iyo iyo filim aad daawato iyo waxyaabaha noocaasa marka marna waxaa laga yaabaa gabadhii in ninkii iyo odaygii iyo aabihii guriga ugu yimaado guriga oo isdhex daadsan oo carruurtii aan la kala nidaamin odaygii arrimihiisii aan aan wax badan laga qaban hooyadii laftirkeedii ay culayso badan iyada ay ay wajahayso oo wax badan aysan nolosheedii xitaa ay hilmaantay ilmihii ay kala mashquulsan yihiin marka mushkiladaha iyo khilaafka reeruhu ku kala tagaan qayb uu ka yahay waxaa kaloo muhiima nuurow oo arrimaha social media culayska ka yimid kow ka ah waa in gabadhii iyo iyo ninkii ay mararka qaar isku qabanayaan sawirkaagii maxaad meeshaan u saartay iyo maxay nimanka kale kuu daawanayaan iyo adiga waa saartaa iyo gabar hebel maxaad comment uga bixisay iyo maxaad life love u saartay iyo maxaad like-ta aad ugu qabatay iyo wax noocaasa in reerihii hadda ay baryahan dambe soo baxayaan inkastoo dadkii hore aysan ahayn ay u badan yihiin dhalinyarada cusub oo hadda guursanayso oo arrimahaas hinaas hinaasaha iyo masayrku uu ka yimid marka mushkilado badan ayaa social mediaha naga haysata waxayna u baahan yihiin daraaso saxa in lagu sameeyo arrinta kale su-aashiisa oo labada fac facii hore iyo facan sida ay ay maxaa la dhahaa arrimahood yihiinna wax kamida waa kasoo sheekaynay guurkoodii soo waxaa habdhaqankoodii iyo siday nolosha u maarayn jireenna waa kaasi kalleero wax badan ay ku kala duwan yihiin qoladii horena culaysiyaa jiray ee caqabado markaas taagnaa oo haystay qoladaanna caqabado kuwii hore ka daran oo social mediana aan ka hadlayno oo kow ka yahay ayay- ayaa haysta marka waxay u baahan yihiin arrimahan barnaamij keliya maahan barnaamijyo badan iyo kulmo badan in looga qabtay u baahan yihiin wax labaatan daqiiqo iyo soddon daqiiqo lagu soo koobi kara maaha mahadsan yahay xasan waa mahadsan tahay axmed abshir geedi een, dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aal ku weydiiyo waa anigoo ah ismaaciil dukaale cige waxaan ka soo hadlayaa magaalada hargeysa waxaan weydiin lahaa walaalkay axmed cabshir geedi oo ah gudoomiyaha gurya same ee runtii waad og tahay guddoomiye beryahan dambe ee dhallinyartu si fudud bay isku guursadaan haddana si fudud bay ku kala tegaan oo guryo fara badan oo dhismada haddana burbura ee, ka guryasame ahaan waxaa idinka qorshaysan arrimahaasi maxaad isleedihi inaad ka qabataan maadaama aada iminka idinku aada joogto dee caasimadase gobolada kale ee ee dhulka kale ee soomaalidu degto ee, maxaa idinka qorshaysan marka ugu horeysase maxaa idinka qabsoomay ee, magaalada aada joogtaan ee muqdisho ah, maxaad ka qabateen Ee, aada iyo aadna waan kuu salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, eh, wuu mahadsan yahay eh, walaalka ismaaciil dukaale oo hargeysa naga soo waxay Eh, dhallinyarada howlahan u qabanay waa intii hadda aan kasoo sheekaynay talooyinaan siinaa tababaraan siinaa guurkana waa ka kaalmaynaa Eh, dhallinyarada sida gaarka ah baayaha gaarkaa qaba inkastoo kaalmada guurka dhallinyarada dhan loogu talagalay Eh, maxaad ka qabateen magaalada Eh, saddexdii arrimood ee hadda aan sheegnay ayaa noo qabsamay oo ilaahay noo suurtageliyey oo talooyin kale oo tababarada leh oo taageerada guurka dhallinyarada leh wacyigelinta iyo cilmi baaristii iyo doodadii cilmi isnaana waa ku dhinac wadnay Eh, dhulka kale soomaalida waxaa nooga qorshaysan hadda duruufaha iyo culaysyada eh, naga haysta inaan caasimadii ka tallaabno sida aan waxba qabanay ku xiran tahay oo ilaahay noo waafajiyo oo dadka soomaaliyeed ay u fahmaan in xaruntan guryaysamo ummadda soomaaliyeed ay u soo baxday oo ummadda soomaaliyeed ay yacni eh, u timid Eh, wixii garab lagu siin karana in lagu siiyo duruufaha dhaqaale iyo siday noogu saamaxaan ayay ku xiran tahay gobollada iyo soomaalida kale dhulkeeda inaan tagno oo arrimahaasaan ka qaba waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno dhallinyarada iyo guurka maanta waxaa marti inoogu ah axmed abshir geedi oo ah guddoomiyaha xarunta arrimaha qoyska ee guryasamo waayahay eh, dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo eh, soo dhowo walaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وجامع محمد حرفي واحد شو قدم مدة قشامة دول بدنا في سوماليا دادية برامج كنور بخاري يا مسؤول كم مرتدى كوها لبدي نبوة سلامتين إن بس لو بان قبارو سواش كوا بحي تاي وحنونا خلية دي هردان كسوماليا جوركا يا حساوها يا دمان هولها سيما يهين كوا هولير منافض ضين برسنتي هاتن تكنولوجيا دا عصر جاي سكارسين تي برا بشطلها لي إن جورك وحو نقضي متفوض سدوا كلنا فرين كوا بطي هاد بس أشد واحد تاي محو يا حرك يا جوركا فضود يا فرين كبطل een su-aasha labaad soomaalida hal jeer qofku markuu guurka ka yartaaho waxay yidhahdaan qofkaasi hebel waa doobguun inantii oo kale waa guun baa laleeyahay een su-aashu waxay tahay daba balda'da qofka doobguun lagu sheegi karo een ma soddon jir baa ma afartan jir baa bal arrintaasi waa laisku khilaafsan yahay doctor axmed abshirow een bal wax nooga sheeg insha allah waad mahadsantihiin mahadad fiyoga dhamaatiin
Eh, waa mahadsantaha walaalkii jaamac oo gaashaamo eh, ka soo hadlaaya su-aasha dambe eh, dhaqanka ayay la xiriirtaa soomaalida waxaan isleeyahay in loo dhaafo odayaasha dhaqanka eh, si sida fiican u yaqaano oo inaga jaahil bixiyaan annaga iyo inta lamidka ah Eh, da' lagu qiyaasi karo qofku inuu guurkii ka daahay iyo magacyada ay leeyihiin iyo odayaashaasaan uga dambaynaynaa laakiin su-aasha qaybta hore oo muhiimka ah waxa waaye xiriirka ka dhexeeya guurkan badan iyo furiinka si markaad u fiiriso eh, xiriir weynaa ka dhexeeya Eh, mar kastana waxaan ku adkaysanaynaa wax kasta markii culays iyo caqabad laga sheegayo waxaa loo baahan yahay in cilmi baaris dhaba lagu sameeyo haddana intaan ka aragnay wax magaalada muqdisho oo kale oon eh, wacyigelinta ugu xoogan iyo talooyinkii tababarada aan ka wadno waxaad arkaysaa dhalinyaradii inay si fudud ay u wada guursanayaan si fududna ay u kala tegayaan marka xiriir weynaa ka dhexeeya haddii guurka marka hore la fududeeyo eh, soomaalida waxay dhahaan geedkii fudeed lagu koro fudeedaa looga soo degaa marka haddii marka horeba guurkii la fududeeyo eh, waxa waaye culayso badanaa ka imaanayo oo la sahashanaya laakiin fudeedka kan ka hadlayna maaha in gabdhuhu guurkii ay fududeeyaan meherkii fududeeyaan maxaa la dhahaa guurkii uu sahlanaado aan la cuslayn sida diintu ay sheegtay maaha taan ka hadlayno laakiin in waxyaabihii caqabadaha iyo culayska ku keenayay in aad looga taxadaro oo cilmi iyo aqoon la yeesho ayaan ula jeednaa aadaa u mahadsantihiin dhammaantiin soo dhawaada waayahay axmed ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya eh, maxaa tale ah oo aada u haysaa dhallinyarada guurdoonka ah kuwa eh, mar dhow guursaday iyo kuwa dhaqanba Eh, reeraha dhisan ilaahay subxaana watacaala ha isku barakeeyo khilaafka iyo caqabadaha iyo culaysyada ha iska ilaasheen tababarada aan u diyaarinay eh, intii muqdisho joogta ha ka faa'iidaysteen kaligan maahana meelo badana wax lagu diyaarshaa oo inkastoo sideenoo kale arrimaha qoyska aysan xooga dad gaar dadku aysan wada saarin oo xarumo toos u saara aysan jirin inay qoysasku ay sii dhisnaadaan runtii aad u danaynaa aad u jecelnahay kala tagga iyo khilaafka iyo burburka laiska ilaaliyo waxyaabahan laisku qabanaayo in marjac ay leedahay reerkii iyo xaafadii uu leeyahay in odaygii laga dambeeyo oo ilaahay qabamo iyo mas-uuliyad u dhiibay asagii inuusan qabamadii iyo mas-uuliyadii ilaahay u dhiibay uusan gabdhihii uusan ku garbin uusan ku dhibaataynin oo nin xilkasa ah oo xilihiisa ka adag inuu noqdo u dhimiriya inuu noqdo laisku dulqaato waxyaabaha naga maqan waxaa kamid a nuurow in miiska wadahadalka la yimaado soomaalidu aaday dhib ugu tahay in qolo walba ay dhexdhexaadiyay rabtaa haddii siyaasi tahay haddii ay ganacsato tahay haddii culimo tahay haddii qoys ay tahaba in dad kale ay dhexdhexaadiso ayay mararka qaar ka door bidaan inay ayagu wada hadlaan marka lamaanaha dhisan saasaan kula talinaynaa inay wax badan fahmaan noloshooda ay ka fahmaan tajaaribta iyo wixii soo marana inay casharka qaataan reeraha aan weli dhismin iyo dhallinyarada iskaabulada ah oo guurdoonka ah oo kalinoolka ah oo hadda weli haasaawaha iyo ku jiray noloshii qaarkood guurka ka cabsanayana waxaan leenahay talooyinka iyo tababarada laydin siinayo u diyaargarooba isdhista diyaargarow xoogan sameeya intaadan guursan ka hor wax badanna ka ogaada nolosha guurka intaadan arrimahaas aadan gelin aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa axmed abshir geedi oo ah guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee gurye samo ee magaalada muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayuu marti inoogu ahaa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo